الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdat اlأxkaam liabi moxamed cabdilqani bn cabdilwaaxid ibn cali bni saruur almaqdesi aljamaaciili raximah اllah waxaana dhex maraynay kitaab nikaax casharkii habeenkii dhawaayaan uga laabanaynaa wax yar xadiidka waxa weeyaan saddex boqol iyo toddoba xadiidka cuqbata ibnu caamir ee ka hadlaya ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiidkaasaan ku laabaynaa markaan culummada soo naqlaynay xagga khilaafka aan gabar isku qalday shuruudda waxaan idhi saddexaa loo qaybinayaa shuruud la isku waafaqsan yahay in la oofiya inay waajib tahay marka gabadha iyo wiilka laysku nikaaxinaa daday gabadhu shardisatana waa itifaaq in la oofinayo waajibayo haddii wiilku shardistana in la oofinayo waa waajib waana laysla ogol yahay shuruuddaas waxa weeyaan muqtadayaadka nikaaxa waxyaalaha ka mid ah oo gabadhii oo kalea shardisatay inuu waxa weeyaan si fiican u biisho guri fiican dejiyo dhar fiican u gabto waxa weeyaan wanaag kula dhaqmo waa waajib inay loo oofiyaa haddii sidaasoo kale zawjku uu shardisto inay gabadhu adeecdo maalkiisa xifdido gurigiisa xifdido magaaladu waxaan dhihi rabaa inay adeecdo oo kaleeto hadduu kuwaas shardisto na ayadana waa waajib oo laysla ogol yahay shuruuddaas shuruudna waa shuruud laysku waafaqsan yahay inaan la oofayn hadday shardistaan waa wixii ka hor imaanaya muqtadayaadkii muqtadayaadkii waxa weeyaan nikaaxa wixii nikaaxaba uu keensanayey oo waxa weeyaan ninkii uu yidhaahdo gabadhii uu yidhaahdo waxaa shardi ah inaan waxa weeye aadan biil igu lahayn sidaasaan isku guursayna waxaa shardi ah inaadan dhar igu lahayn waxaa shardi ah inaanan dhaaca kugu lahayn waxaa shardiga waxii oo waajibaadkii uu keenaya nikaaxu hadduu qeybkeed shardisto ama uu shar waa laysla ogol yahay inuu shardigaasu baatil yahay ama iyada ay shardisato wax muqtadayaadkii caqdiga diidaya oo nikaaxi diidaya inay tidhaahdo iima imaan kartido ilama seexa kartido waa shardi inaadan aniga iyo islaamta kaleeto cadli noo samayhin waa shardi oo kaleeto waxaas oo kale inaan la oofayna waa laysku waafaqsan yahay khilaafku wuxuu ka jiraa waxaan muqtadayaadkii caqdigana ka mid ahayn wax alla xarimay xarimidoodna aan ahayn wax alla xalaaleeyey xalaalidoodna aan ahayn hadday shardisato gabadha hadday shardisato gabadha waxa weeyaan ama ninku shardisto oo maalan gabadhii ay shardisato magaaladan uu ka guursada magaalo heble inuu dejinayo weligiisna uusan ka rarayn ama ay shardisato inuusan gabar kale ka daba guursanayn ama ay shardisato addoon kale inuusan milkul yamiin uusan ugu galmoonayn shuruuddaas ama asagii shardisto magaalo kale inay u raacaydo oo kale shuruuddaas maxay tahay xukunkeeda shuruuddaas culimmadu isku khilaafaan imaamu shaafici kitaabka umka siduu ku naskareeyey wuxuu leeyahay haddii sidaas oo kale lagu nikaaxiyo nikaaxu waa ansixin laakiin shardigu waa burin haddii gabadha marka la nikaaxinayay nikaaxeeda wax laga dhimay oo shardigaas dartiisna waxa weeye mahrulmithila u waajibin haddii waxa weeye meherkeedii awal si kaamila loogu magacaabayna kii la magacaabaya waajibin shardiguna waa buri nikaaxuna waa ansixin hadhowna wuu ka daba guursan karaa imaamu shaafici sidaas ayuu ku tegey laakiin imaamu axmed ibnu xambal meesha aan raba inaan ka saxo waa halkaas oo habeenka dhawood imaam axmed aan imaam shaafici qowlkiisa inuu waafaqsan yaho kalan sheegay waana khalad imaam axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahawayhi awsaaci iyo kayrkood ayaa waxay ku tageen shuruuddaas gabadha ay shardisato inay waajibta in loo oofiyo oo haddii marka hore ay shardisato inaan laga daba guursan aan laga daba guursan karin haddii waxa weeyaan ay shardisato in magaalo heble lagu dhaqaa in iyadii lagu dhaqaa laasim tahay wixii ay shardisato in loo oofinayo oon caqdigana ka hor imaanayn muqtadayaadkiisa aanna xarimid ahayn wax alla xallilay ama wax alla xarimay xalaalayntiis aan ahayn sidaas dambe ayaana sawaaba oo ay ku tageen imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahoweyh iyo awsaaci waxaana tusaya axaadiiskan daahirkiisa sidaas oo kale waxaa tusaya afarka saxiixa ee ka sugan cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canh oo cumar ibnu alkhadaab waxa weeye nin ayaa u yimid dacwaha wuxuu yidhi gabadhan markaan guursanaya waxaan ku shardiyey magaaladeedan inaanan ka wadin haddana waxaa ii soo baxday oon go'aansaday inaan ka guuro magaalo kale u rarto ka waran markaasuu yidhi lahaa sharduhaa gabadhaa shardigeeda ayay leedahay waa inaad u oofidaa markaasuu inta iska istaaga yidhi allale haddee raggii waad halaagtay marka marka rag waa halaagtay iyo midna lama yeelayo waa in sunnada siday tahay loo raaco sidaas weeye waana sida sawaabka ah casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabaan xadiiska saddex boqol toban iyo laba waa xadiiska anas ibni maalik alxadiidu thaani cashara bacda alaamia marwin waxaa laga wari can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal min asunati sunnada waxaa ka mid ah qof saxaabiga hadduu yidhahdo min asunna ay sunati nebiy wey nabi maxamed sunnadiisa weeye sala allahu calayh wasalam qof saxaabiga hadduu yidhaahdo min asunna macnaheeda waxa weeyaan sunnada nabiga weeye waa xadiis marfuuca min asunati sunnada nabiga waxaa ka mid ah sala allahu calayh wasalam idaa tasawaja hadduu ninku guursado albikra gabar bikaara calaa fayibi islaamtiisii hore uu ka daba guursado fayibka hadda waxaa looga jeeda islaamtiisii hore islaamtiisii hore uu qabay hadduu mid bikaara kasoo daba guursado aqaama wuxuu ku nagaanayaa cindahaa gabadhaas bikaarada ah cusub agteeda sabcan toddoba toddoba habeen iyo toddoba maalmood ayuu la joogi oo keligeed ay leedahay oo qoyska kale uusan aadayn uma qasama markaas u qaybina waxa weeye sharciga waxa wanaag iyo raxmad ayuu ku dhisan yahay saddexdaas marka toddobadaas habeen gabar yar oo bikaraha cusub weeye waa inuu wehel dareensiiyo ee qalada iyo cidlada ay dareemaydo ehelkeedii ka soo tagtay xoogaa uu ka suuliyo waxa weeyaan ay isbartaan xishoodka tirada badan iyo cabsida tirada badan ka tagto waxa weeyaan u sheekeeyo waxa weeyaan ay caadi dad iskula noolaa kala noqdaan isla qabsadaana la rabaa ilaa marka hore way kala kaygan way kala cabsan gabadhii ciddeedii kasoo tagtay ehelkeedii guri cusub iyo nin cusubaydan weligeed arag marka toddobadaas habeen iyo toddobadaas maalmood inay isbartaan oo ay noloshoodu isla qabsataan loogu talagalo waana waajib midaas marka waa sidaas waana waajib uma qasama waa u qaybinaa kadib uu qoyskii kale iyo iyada u qaybina waidaa tasawaja hadduu guursado afayiba garoob hadduu guursado isagoo islaan hore qabayna aqaama wuxuu ku nagaanaa cindaha agteeda alaaan saddex ayuu ku nagaan saddex ayuu ku nagaan uma qasama waa u qaybina saddex habeen iyo saddex maalmooduu la joogin gooni kadib u qaybina hadday garoob ahayd maxaa yeelay gabadha garoobka ah ayada dhaqan horay soo martay marka qalada tirada badan iyo xishoodka tirada badan waa ka yariyoo saddex habeen iyo saddex maalmood hadday wada joogaan way isla qabsanayaan way isla qabsanayaan marka saddex ayay leedahay kadibna wuu u qaybin marka laakiin gabadha garoobka waxaa u dheeraad ah waxaa u dheeraad ah labuu samayn karaa inuu saddexdaa siiyo iyo inuu dooransiiyu yidhaha toddoba ma kaaga dhiga hadduu saddex siiyo hadhow toosa qismadu u bilaabane qolada kale loo qallayn maa gabdhihii hore uu qabay u qallayn maa laakiin hadduu dooransiiyo yidhaha ma saddex aad gooni u leedahan ku siiyaa kadibna qaybtaan bilaabaa mase toddobaan ku siiya markaasaan toddobadi ayaga u qalleeya midday dooratay leeda hadday tiraa toddobaan rabaa waa inaad toddoba ila joogto kadib toddobadooda u qallee toddobadaas waa soo qallayna waa soo qallaynaha iyagu u qallaynaya kadibu qaybtu bilaabane kadibay qaybtu bilaabane hadday saddex kaliya qaadatana haddee qalla lagumaba lahaba marka waa sidaas qaala abu qilaaba wuxuu yidhi walow shiitu haddaan doono waa taabiciga xadiiska ka warinaya anas qaala abu qilaaba wuxuu yidhi walow shiitu haddaan doono laqultu waxaan dhihi lahaa ina anasan anas rafacahu xadiiska waa kor yeelay ila nebiy nabiguu kor yeelay sala allahu cala wasalam oo nabigaa saas yidhi aan uu yidhi aan dhihi lahayo maxaa yeelay min asunnati aa macnaheedu sidaas yii min asunnati in nabigu sidaa sunnadiisii ay tahay wey masaa'il muhiimaha jira markaas oo kale masalada muhiimkaa waxay tahay toddobada hadduu gabar bikaaraa guursaday toddobada uu ku guri uu la joogo hadduu gabar garooba joog guursaday saddexda uu la joogo uma banaana salaada jamaacada inuu ka maqnaado imaamu alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi yukrahu an yataaqara fi sabci aw ihalaai can salaati اljamaca wa saa'iri acmaali اlbir allatii kaana yafcaluhaa nasa calayhi shaaficiy waxaa la nibcaystaa oo sharciga lagu necab yahay inuu ka gadaal maro toddobadaas ama saddexda dhexdooda salaada jamaacada iyo dhammaan cibaadaadkii uu tegi jiray hadduu cashar imaan jiray casharkii waa inuu soo dhegaystaa waa inuu soo dhegaysto soo laabto cibaadaadkii waa inuusan karin salaadahana iska badaa waa laazim waa laga rabaa ibnu daqiiq ciid ixkaam ixkaamka wuxuu yidhi من وافرض بعض الفقهاء المالكي قارها وقول اد احد جدبي او مالكيه كميت فجعل مقامه عندها عذرا في استاد الجمعه وحي قارها وحي كدغن عذر دار او جمعه واجبكيده كريدايه ee maalmaha sabay ku soo aado jumca ida jaat fi afnaa al mudda wa hada saqid munaf munaf lil qawaid wa qawl qira'at li tohosee oo qawaacidiiba waxa weeyaan diidaya shariicada qawaacideedii marka waxa weeyaan jumco iyo jamaaco kama maqnaa karo jumco iyo jamaaco kama maqnaa karo masaladaas waa muhiim masalada kaleeto muhiimkaa waxay tahay waajib waxaa toddobada habeene toddoba maalmood inay isku xigaan haddii markuu lix la joogo uu meel aadoo safro waxa weeye markuu soo laabto waa soo bilaaba toddoba laga rabaa toddobada habeen iyo toddobada maalmood waa inay isku xigaan ibnulmulaqin ayaa iclaamka masaladaasna ku caddeeyey iyo aimo badan oo kale waa laasim saddexda hadduu ka kala gooyo laba habeen markuu la joogo uu meel ka aado markuu yimaado saddexdii waa usoo bilaabin gabadha garoobkaana alxadiiu haalith cashar xadiiska saddexiyo tobneeyo marwiyin waxaa laga wariya can alaa bacda alaa marwi alxadiiu halaaa cashar bacda alaaa mia marwiyin waxaa laga wariya can ibni cabaasin radia allahu canhumaa qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low ana axadakum haddii mid idinka mid ah idaa araada markuu doono an yatiya inuu u yimaado ahlow ehelkiisa qaala uu dhihi lahaa bismi illaah ilaahay magaciisaan ugu tagaa intaas hadduu yidhaahdo nin idinka mida markuu ehelkiisa uu tegayo marka waxa laga rabo waa ninka inuu yidhahdo gabadha inay ducadan akrida sunna ma aha ee waxaa sunnaa ninku inuu akriyo maxaa la fiiri nabiga low anna axadahum haddii muslimiinta mid ka mida wiil low anna axadahum axadakum indhiga axadakum waa idinka muslimiinta markaasna low anna axadakum haddii mid idin ka mida araada idaa araada markuu doono an yatiya inuu u yimaado ahlow xaaskiisa qaala uu dhihi lahaa bismi illaah ilaahay magaciisaan ugu tagaa allaahumma allow jannibnaa naga dheere ashayaana shaydaanka naga dheere wa jannibi shaydaana allow shaydaankana ka dheere maa rasaqtanaa waxa aad nagu risaaqday hadduu intaas dhihi lahaa fa innahu shaniye in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa ninkaas iyo haweenkaas dhexdooda waladun caruur haddii la qadaro fii daalika galmooshadaas adkaartaas lagu aqriyey lam yadurahu ma dhibayo cunugaas ashaydaanu shaydaan abadda weligii shaydaan wax ka dhibi ma marka xadiidkana wuxuu ka hadlin adkaartaas waxa weeyaan la akristo waxa weeyaan qofka marka ninka iyo haweentiisu isku tegayaan oo waxa weeyaan sharta shaydaanka cunuga looga xirsiiyeeyo sharta shaydaanka a cunuga looga xirsi xidhaa oo looga ilaaliya hadduu adkaartaas akriyo qalbi xaadira ku akriyo waxa weeyaan cunuga habeenkaas la haddii dhacdo in habeenkaas cunug la qadaro waxa weeyaan shaydaan ma dhibi karo marka habeen cunug la qadaraya adigu ma taqaanide mar kasta habeen iyo maalin ah oo ay waxa weeyaan aad ehelkaaga u tegaydo waa inaad adkaartaas ka akridaa waa inaad adkaartaas akridaa si markii cunug la qadaro cunugaasi cunug shaydaan ka xirsi xiran uu kuugu noqdo allahuma allow janibnaa naga dheere ashaydaana shaydaanka wa janibi shaydaana shaydaankana ka dheere maa rasaqtana waxa aada nagu risaaqday fa inahu shaaniye in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda waladun caruur fii daalika galmooshadaas lam yadurahu cunugaas ma dhibayo ashaydaanu shaydaan abadan weligiis muusan ka dhibayn baadiyeymaa miyaa loola jeedaa mise jiniyo ku dhici maayaana loola jeedaa qaala ibnu daqiiq lciid fii ixkaami alaxkaam ibnu daqiiq lciid wuxuu yidhi ixkaamu laxkaamka qowluhu calayhi salaatu wasalaam lam yadurahu shaydaan wuxuu yidhi qowlka nabiguu leeyahay shaydaan ma dhibo waxaa suurtagala in caam loo qaabto oo la yidhaahdo darar diineedna ka dhibi maa haddee jirkana ka dhibi ma saas in loo qaato cumuumkaaha dhici karta laakiin wuxuu yidhi waxaa kaloo ixtimaali karta in khaas laga dhigo oo dararka laga hadlaya tahay jirkiisa shaydaan ma ku dhacayo macnahaas ayaana u dhow uu yidhi oo daahira wuxuu yidhi wahaada aqrab kaasaana sawaabka u dhow kaasaa sawaabka u dhow cunuga haddaad adkaartaas habeenkaas akrido caqligiisa iyo jirkiisa shaydaan kuma cayaari karo kaa waalan ma inta shaydaan kaaga dhacayo jinni waxa weeyaan caqligiisa iyo jirkiisaba shaydaan waa kaaga badbaada laakiin waxa weeyaan xagga diiniyan waa wixii kaleeto u noqdo saasaa u dhowa xadiiska muxuu saas ay u leeyahay wuxuu leeyahay caruur badan oo adkaartii loo akriyayoo dembi gasha la tan labaad haddii la yidhaha shaydaan dhibima macnaheed waxay noqonaya dembi ka dhicima ilaa dembi kasta shaydaana qofka ku cambaareen dembi ka dhicima hadii la yhaha macsuumiinay noqonayan wey qof aan nabi ahayn macsuumana ma jiro hadii la shaydaan dhibimaa dembi ka dhici maaha noqon haddii lagu fasiro shaydaan dhibimaada waxa weeye dembi ka dhici maa waa macsuumiinay noqeen ee ma nabiyaala marka ya ma nabiyaala marka marka ma ahan marka sida sawaabka u dhow wallaahu aclam ibnu daqiiq ciid hadalkiisaas weeye oo ah waxa weeyaan jirkiisa iyo caqligiisa shaydaan kaa dhibi maa diinkiisana hadde waa cunugun adkaarta loo akriyo waxa weya ilaahaya loo tuuga laakiin waa macsuum wax jira ma macsuum ma qaala alxadiiث raabica cashar xadiiska toban iyo afreeyo bacda alaaثimia saddex boqol ka gadaal marwiin waxaa laga waracna cuqbata bni caamir radi allahu canh ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka qaala rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam iyaakum wاdukhuula cala nisa idinka iyo waxaan idinkala digaa haweenka inaad usoo gashaan haweenka inaad u gashaan oo islaan aan maxramkeedii la joogin oo keligeeda nin ajnabiya inuu guri ugu soo galo taasaan idinkaga dila iyaakum wاdukhuula cala nisa idinka iyo waxaan idinkala digaa haweenka ugelidooda faqaala rajulu ninaa yidhi min alansaari ansaarta ka mida yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow afara'ayta alxamwa bal ka waran seediga amase dumaashiga dhe dumaashiga dumaashiga ka waran macnaha gabadha ninkeeda ninka la dhashay ama in adeerkiisa ka waran bal dumaashiga ka waran qaala nabigu wuxuu ihi alxamu dumaashigu almowtu isagaaba geeriy isagaa ugu daran inuusan guriga soo gelin xadiidkan marka sariix wuxuu ku yahay gabar iyo nin ajnabi ah oo aan loo jeedin inay meel wada joogaan ayaa xaaraan ama guri ha wada joogeen ama dariiq ha wada istaageen ama duurka ha wada tageen khalwe waxaa la idhahdaa khalwa in gabadha iyo ninka ajnabiga labadooda ay meel wada joogaan ayaga cid ka duwanna aysan u jeedinoo dad oo weliba qof mumayis ah oo aan saqiir ahayn waa inuusan u jeedin di xataa carruur yarula joogto cunug laba jir ama sana jiru la joogo khalwo ka bixi maayaan ama mid yar waxaa la rabaa oo waxa xaaraantah waxay tahay gabadha iyo ninka inay wada joogaan meel aan qof kaloo weyn u jeedin waxa xaaraanta waa saas hadday guri isla galaan waa xaaraan hadday dariiq isla istaagaan waa xaaraan hadday duurka isla tagaan waa xaaraan mar haddaan qof kale ujeedin oo labadooda yihiin mar hadday labadooda yihiin oon qof kale ujeedin waa xaaraan wey waxaa la rabaa qof kale inuu la joogo waa xaaraan hadday laba nin oo ajnabiya ka yihiin kawa laba nin oo ajnabiya a u soo gashay gabadhii waana keligeed nabiga wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam xadiiska saxiixulmuslimka isagoo mimbarka saaran laa yadkhulanna rajulun bacda yowmi haada maalinkan aan taaganahay ka gadaaliyu u gelin muqiiba gabar laga maqan yahay oo maxramkeedii la joogin yuusan u soo gelin ninna ilaa wa macahu rajulun aw inaani in nin kale la socdo maahane ama laba ay la socoto marka xaggaas waxaa ku cad hadday laba yihiin guriga waa soo geli karaan gabadhii muslimadahayna ay xijaaban tahay hadday gabadhii muslimada ay xijaaban tahay ayna laba yihiin waa soo geli karaan imaam muslima xadiiskaas ku wariyey laba kun boqol toddobaatan iyo saddex laba kun boqol toddobaatan iyo saddex oo ku wariyey lafdigaas aan sheegay oo nabigu leeyahay iyadoo nin kale la socon amaan laba la socon yuu soo geli haddii haween gabadha la joogaanna culimmadu waxay yidhaahdaan iyadana waa loo soo geli karaa laakiin niman haddii laba nin ay yihiin amay saddex yihiin imaamu nawowi siduu saxiix muslimka sharxiisa ku sheegay a'imo shaaficiyaha badanna ay caddeeyaan shuruud kaley leeyihin laba mooryaan gabar xijaaban uma soo geli karaan shan mooryaanna uma soo geli karaan waxa weeyaan laba nin oo diintooda iyo maruu'adooda iyo akhlaaqdooda lagu kalsoon yahay markay yihiin wey labada nin oo gabadh usoo geli karta xijaaban oo khalwadii meesha markaas waa ka bahay laakiin shan mooryaan hadday yihiin uma soo geli karaan ama shan tuug ay yihiin ama shan ciyaal siiye ay yihiin ma u soo geli karaan maxaa yeelay shan mooryaan ama shan ciyaal siiye inay xaaraan isku agsameeyaan ka xishoomaayaan soo kuwa gabdhaha kursado oo fa- oo faylka u gabo ma ka xishoomayaan marka mamnuuc weeye masalada waa muhiim halkaas inaad ka akridaan imaam nawowi xadiiska markuu sharxayuu ku keenin marka laba nin ama saddex nin oo dad akhlaaqdooda iyo maruu'adoodu dhowrsan tahay oon shubha lahayn markay yihiin wey markaas weeye walimus marka walimuslim waxaa ugu sugnaaday can abi daahir can ibni wahab qaala wuxuu yihi samictu leyt ayaan maqlay yaquulu waxaalu leeyahy alxamu xamwiga aku zawj waa ninka walaalkiis iyo wamaa ashbahu wax alla wixii la midoo qaraabadiisa iyo wamaa ashbahu wixii la mid ah oo min aqaaribi zawji ninka qaraabadiisa ah ibn amin ibni camin iyo wanaxwi in adeer iyo wixii la mid a in adeer iyo wixii la mid a marka gabar muslimaad ah yuysan aqbalin in waxa weyan ay la khaali noqotoy dariiq la istaagto amay guri la gasho amay bannaan la aado nin ajnabi ka ah ilaahay wuu xarimay shaydaanaana saddex ku noqonaa markaas hal maado waa bannaantahay gabaar ajnabi ninka ka ah dariiqaas dadku marayaan geeskeeda hadduu la istaago oo ula sheekaysto waxa weeyaan haddaysan sheekadooda dembi kale ku soo qaadan taasu dembi ma ah nebi maxamed sala allahu alay slm gabaraa u timid rasuulow danaan kaa rabahay timid geeskuu la istaagay nabiga dadkii o dhan intay maraayaan asna halkaasula taagan yahay hadalkooda la maqli maa waana wada hadlayaan marka waxa weeyaan wuu la hadli karaa hadalkooda iyadoon la maqlayn laakiin waa in loo jeeda dadkii o dhan waa ujeeda meeshaasay ku wada hadlayaan wax dhiba male misalay weydiisan dan kaley weydiisan dhaqaalay ka rabtaa wax kastay weydiisan karta marka hadalkooda ayaan la maqlin lakin waa in loo jeedo waa shar baabu sadaaqi haadaa kanu baabu sadaaqi meherkii baabkiisii weeye halkan waxaan ka gelaynaa sadaaqii sadaaqii ama meherkii meherka waa dhaqaalaha ciwadka ah oo gabadha waxa weeyaan marka la guursanayo ninkuu bixiyo si uu gabadhan ku xalaalaysto waana waajib kitaabka alle iyo sunnada nabiga iyo qiyaaska iyo ijmaaca muslimiinta intaba waa ku waajibay waana sharci nabiga waxaan ahayn sala allahu alay slam waa waajib الحديث الخامس عشر حديث كشان يطبنيه مروي وحل غوري بعد ثلاثة الحديث الخامس عشر بعد 300 مروي وحل غوري عن عرس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم اعتق وحري صفية بنت حيي ابن أخضب وجعل وحو كيال اتقها حرين تيدا صداقها مهر كيري صفية بنت حيي ابن أخضب رضي الله عنها رضي الله عنها صفية بنت حيي بن أخضب حيي بن أخضب آبهد من زعناء بني النضير أيو كمدها أضياش هو وينا غير بني النضير ان وحانا قبي أيضنا كنانة ابن أبي حقيق كنانة ابن أبي حقيق وحويا أصناء أضياش يهود هو وينا مدحة أيو كمدها وحال الدليل مركا ان زوج كيدي كنانة ابن أبي حقيق وحال الدليل ان يوم خيبر yowmu khaybar ayaa la dilay marka markii la dilay oo wixii hadda wixii dumar ah iyo wixii carruura gaala marka la qabsado carruurtooda iyo haweenkoodu isla markaasba qaniimay noqonayaan addoommay hore ka noqonayaan macnaha aan ula jeeda addoommay hore ka noqonayaan marba haddii meesha la qabsado markii meeshii la qabsaday waxaa nasiib u helay nin la dhihi jiray dixya ibnu khaliifa alkalbi dixya ibnu khaliifa alkalbi aa nasiib u helay safiya binti xuyey ibnu akhdar nin sayidahaa dhalay waxa weeyaan nin sayidana wuu qabay haddii la yidhaahaa la noolaato ayadoo addoona nin racyada ka mid ah waxa weeyaan qalbijabka ku dhaca waxa weyan khataray ku gelayda gabadhaas nabiga marka siduu u ilaalinaya dadka quluubtooda uu u bedelay gabarh kaloo addoonuhu ugu bedelay markuu u bedelo ka soo wareejiyeyna waa xoreey markaas haddana guursan marka sayidul waladi aadamay u soo wareegtay haddii oday sayidu dhalay oo yahuud ah mid sayidahoo yahuuduhuna qabay sayidu waladi aadamay usoo wareegtay iyadoo muslimada ummadu muminiinna way noqotay oo adduunka wixii muuminku nool hooyay u noqotay marka qalbigeedii waa noolaaday taasna waa tarbiyada nabiga laga bartay sala allahu calayhi wasalam dadka sayidka ahaa jiray marka la qabto inaan la ihaanayn inaan la ihaanayn oo waxa weeyaan hadda qofkii gaal ahayoo gaalnimo loo dilo waa la dilay laakiin qofkii waxa weeyaan muslimiinta la noolaanaya oo muslim noqda oo muslim ah ee sayid ahaa jiray dadka hoose laguma daro waxa weeye waa la karaameeya waa la ilaaliya waana la xifdiya nabiga marka wuu xoreeyey xorayntii uu meher uga dhigay marka xorayntii uu meher uga dhigay haddaad gabadh addoona leedaad xoraydo waxa weeyaan waa ku guursaday meherkaagiina xorniman kaaga dhiga dhihi karta waa ku guursaday ilaa weli abaa u ahayd waa ku guursaday horta meherkiina waxaan kaaga dhigay xornimada khalaas markaas meherkiina dhiibto khalaas welina uma baahnid adaa weli meesha ka ah weli uma baahn adaa weli ka ah bis islaan caadiyay noqon markaas maahan addoon waa xorow halkaas marka waxaa ka soo baxay qugun ah in meherka laga dhigi karo wax manfaco ah oo diini ah ama adduunyo ah xadiiska marka waxaa noogu cad wax manfaco ah oo adduunyo in laga dhigi karo oo aan xoolo ahayn ilaa xorayntu hadda bidaad xoolo ma ahan xoolo ma ahan laakiin waxa weeyaan waa nacfi weyn ilaa qofkii oo dhamo addoon ahayo meyd camal ahayo qof noo noqday oo xor marka nacfi adduun waa laga dhigi karaa nacfi diineedna waa laga dhigi kara xadiiska soo socdaa tusaa marka meherka sida xoolo looga dhigi karo shay manfaco ah in laga dhigi karaa xadiisku tusayaa gabar la xoreeyey xoraynteeda in meher laga dhigi karana xadiiska way ku caddahay a'immada in badanoo ka mid ahaba diideen oo imaam shaafici ka mid yahay imaam shaaficina wuxuu yidhi sidaas culummada ahlcilmiga gobol ka mid ah ka tego ku tegey oo saxaabada iyo qayrkood ah sidaasuuna rajaxay ibnulxasmina kadalika kitaab almuxalla saasuu ku rajaxay almuxalla bilahaar saasuu ku rajaxay marka waa sidaas sawaabkaahuna sidaas alxadiiu sadis cashar bacda alaaamia xadiiska lixiyo tobneeyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can sahl ibni sacdin asaacidiy radia allahu canh ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sal allahu calayh wasalam jaaat waxaa u timid imraatun islaam faqaalad waxay tidhi innii aniga wahabtu nafsii nafsadaydan kuu hibeeyey laka adiga faqaamad waana istaagtay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha khusuusiyada oo ilaahay siiyey waxaa ka mid ahaa hadday islaam u timaadoy tiraa naftaydan kuu hibeeyey oo uu aqbalo sidaasay kula nikaxsan tahay ayadoon weli loo baahnay meherna aan la bixin fii suurati alaxzaab alla ku caddeeyey dadka kalena shaqo kuma laha wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa lilnabiyi in araada anabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin aday gooni ku tahay muminiintu kuma jiraan marka taas waa marka gabaraa sidaas yeeshay imaamu lbukhaari wuxuu xadiidkaas baab uga dhigtay wuxuu baab uga dhigtay xadiidkaas baabu cardi lmar'ati nafsaha cala rajuli saalix baabkan wuxuu ka hadlaa hor saxiix bukhaariga in gabadha nin saalixa nafteeda ay u bandhigto inay tahay sunnadii saxaabada ay tahay oo gabadhu nin saalix ay dhigi karto waxa weeyaan adaanku rabaahe i guurso baabka sidaas uga dhigay xadiiskan intaasaa laga qaadan masalada koobaad anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam jaa-at waxaa u timid imra'atun islaam faqaalad waxay tidhi innii aniga wahabtu nafsii nafsadaydan kuu hibeeyey laka adiga faqaamad waana istaagtay tawiilan indhee waxaa xadiiska riwaayadaha gabal ku jira nabigu waa fiiriyey kor iyo hoosuu u fiiriyey kor iyo hoosuu u fiiriyey taasna waxaa loo sunnayaa ninka gabadh markuu rabo inuu guursado intuusan guursan inuu iska fiiriyo imaamu bukhaarina baabu u qabto baabu nadari ila almar'ati qabla taswiij uu u qabto baabkaanoo dhan wuxuu ka hadlaahuu yidhi in gabdhaha la iska fiiriyo intaan la guursan xaadiis sariixa cadaada ku soo aroortay ninkii gabar guursana intuusan guursan inuu iska fiiriyo sidaas weeye sunnada intuusan guursan mana ahan macnaheeda isha inaad suuqa dhigato oo tiraa bal midaan ka xulana taas waa zino ee gabadhii waxa weeyaan aada rabtay markaad hesho aadna ku kalsoon tahay in lagu siinaayo ay kaa go-an tahay inaad guursato markaas kadib aad fiiri kartaa sida ugu fiicanna inaad aragto wey iyadoon kaa warqabin inaan ku fiiriyaan rabaa wejigaaga arko waa arkay maya kuma rabo iska tegaa waxaas niyad jebin waay taa niyad jebin weyn waayo musiiba waa gabdhaha marka qalbiga in looga cayaaro ay imaanayda gab markaas taas lama laga fiican waxa weeyaan iyadoon iska kaa jirin haddaad isugu waafaqdeen guurkii aadna ku kalsoontahay in lagu siinayo guurkiina kaa go-an yahay waxa weeyaan iyadoon iska kaa jirin isha dhag markuusi mar labaad inaad soo fiiri kartaana iyadana sunnada waa ku suganta hadii marka hore aad ka shakado iska ihahdo amaadan si fiican u arag bis ilaa ujeeddada la rabaa waxay tahay gabadhii markaa guurku ma ahan habeen iyo labo ujeeddadu waa in qof aad ku qanacsantood ogaatay guursato ood isla waxa weeyaan aad kala dhimataan saasaa la rabaa markaad guursanay ee u guursamaydo waxaad inta laba usbuucooda joogtayna tira waxa saan moodaya ma noqon taas lama ogolo dii haddaa rabto qofaad iisoo fiiri dhe markaas laakiin oo gabar kale u dirso laakiin waxa weeyaan inaan ku arkaan rabaadaas culimmada gobolkood waa diidaan waa diidaan culimmada gobolkood runtiina xikmaddu waa daahir waa muuqataa marka nabiga markuu fiiriyey shib uu iska yidhi gabadhii inuu niyad jabiyo u ihaahdo ku guursanaayana xoogaa waa ka ilaaliyey inuusan guursanna waa go-aansada marka shib uu yidhi ayadiina waa taaganta marka meeshaas farajaa loo baahanya ilaahay faraju keena faqaala rajulu ninaa yidhi yaa rasuul allahi rasuulka allow zawijnii haa ii guuri in lam yakun laka hadduusan kuugu sugnaan bihaa gabadhaas xaajatun wax dan haddaadan gabadha dan ka lahayn aniga ii guuri marka taasna waxay ka ku cad gabadha haddii la doono oo ninkii awal doonaayey uu ka jeesto in waxa weya la dooni karo in la dooni karo nabiga ii guuri muxuu u leeyahy nabiga ii guuri muxuu leeyahy isagaaba raba inuu guursadee ma nabiga u weliya ha nabiga u weliya nabiga u weliya gabadha weligeedii khaaska hayaan joogin nabigana waa imaamkii muslimiinta soo maaha wilaaye muxuu leeyahay caam ah wilaayadana maxay ahayd wilaaye khaasa iyo wilaaye caama marka nabigu waa imaamkii muslimiinta imaamulbukhaari baab u qabtay baabu suldaani weliyun baabkaasu ku qabtay baabkan wuxuu ka hadlaa suldaanku inuu weliyaha xadiiska tusaawey sida ugu dambaydan xadiiska nabiga guuri doona gabadha nabigana xadiis sariixuu ku cadeeyey yihi fasuldaanu weliyun man laa weliya lahu suldaankaa u weliya gabadhaan weli haysan haddii weligu marka maqan yahay gabadhaasu markaaysan weli lahayn sidaas uu imaamulbukhaari u fahmo una daliishaday qofkana waxaa la rabaa saas inuu diinta u fahmo una raaco marka taasaa la rabaa xadiiskaas waa cadiyaan u malaynaya hadhow waxa weeye mid walla weli fadhiya hadduu xadiiskan daliishada ka warramayna waa kanaa nabiga nikaaxiyey gabadh islaamida xuwa midka walla weli fadhiya yuu xukumaa yaa imaamkii muslimiinta miya midka gaariga taagan caasigaa walaweyn gacanta u haatinaya muqayilka ama imaamka muslimiinta halkuu ka soo galaa yuu xukuma waxaa la rabaa diinta inaan la dabagedin waxa weeyaan nabi maxamed imaamkii muslimiintu ahaa ma garatay sidaasna waa siday aimatu salafu saalix u fahmeen imaamu lbukhaari yaa saas u daliiliyey kulli xaafid ibn xajarna saas u shar marka masaladaas in caddaan rajaynay marka ii guuriyuu yidhi in lam yakun laka haddaysan kuugu sugnaanin bihaa xaaja marka gabadhii qof hareesto inuu guursado rabay ood ogaato inuu ka jeesto waa dooni karta adig fa qaala nabi wuxuu yidhi hal cindaka agtaada ma ahaaday min shayin shay shaygaasoo tasduquha aad meher u bixinaydo waxaad meher ka dhigto ma haydaa marka meherku waa shay laazim ah lagama maarmaan ah sida ugu fiicana waa in la hormariyo ma ahan inta la nikaaxiyo hadhow in la baxsho waxaa la rabaa goobtaba inaad ku dhigto marka lagugu nikaaxiyo sida ugu fiican waa saas sida ugu fiican waa saas cali ibn abi daalib nabigu markuu gabadhiisa faadimaa ku xigay wuxuu yidhi horta wax u hormari gabadha horta meerkeeda wax sii sii wuxuu waa dayn islaameed ee mogta adigu iskama lihid qoorta ii geli waxa weeyaan lama rabo kaliya iska dhiib haddaad waxayd nabigu wuxuu yidhi ma dhihin wax iskagama nikaaxin wuxuu yidhi haye ma ma haysataa xoolo aad haydoo gabadhan kugula mehriyaa ma jirto marka meerka waa laga maarmaan laakiin in la hormariya waa sun in la magacaabo ama iskaba waajibay dii la magacaajiido xataa hadday is arkaan waa iska waajibi faqaala nabigu hordaan la magacaabinna nikaaxu waa ansaxaya ogaada laysa alaykum junaaxun laysa calaykum junaaxun idaa dalaqtum nisaa qabla an tamasu min qabla an tamasuuhunna laysa calaykum junaaxun fi suurati اlbaqara laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuhuna cala lmusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu marka laa junaaxa calaykum in dallaqtum nisaa dembi korkiina ma aan haweenka haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna idinkoon taaban inta laydinku nikaaxiyey ow tafriduu lahunna ama aan meher loo magacaabin marka gabar waxway la guursaday oo la furan meher loo magacaabin marka meherka haddaan la magacaabin waa sugnaanaa waana ansaxa waana ansaxa laakiin sida fiican waa in la magacaabo si aan hadhow loo murmin maxaa yeelay haddii aan la magacaabin nikaaxi waa dhacay haddii la kala tago gabadhii wax u waajibayo gooni ma jira xoogaa aan babixina in la siiyaa waajiba haddii gabadhii ninka isku isku loo isku guri geeyana mahru mithila waajiba mahru mithil waa gabadha qaraabadeeda magaalada la joogta wixii lagu nikaaxiyey marka taas la isku khilaafaa dhacda hiblaayi intaasaa lagu nikaaxiy hiblaayi yaa badan yaa badan khilaaf inuu ka yimaado marka in marka hore la magacaabo ayaa sunnaa haddaan la magacaabinna aayaddaas cadeedo waa ansaxa faqaala ninkii wuxuu yidhi maa cindi agtayda ma ahanin ilaa izaari hoosguntigayga maan haada kana hoosguntigaanaan hayahu aan duubsana wax kaloo hantiya meli hoosguntigaanaan u hayaa faqaala rasuullah wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam izaaruka hoosgun hoosguntigaaga in acdaytahaa haddaad siido jalasta adigiyaa fadhiisana walxaal laa izaara hoosgunti laka uusan kuu sugnaan adoo macawislaa inaad kaligaa noqe maxaad xidheen da iyadaana qaade meerkana waa hanti qofku qaata maahan iska magacow maaha faltamis raadi shay-an wax raadi qaala wuxuu uhi maa ajidu ma helaayo qaala nabig wuxuu uhi iltamis raadi walow khaataman min xadiidin xataa faraati bira wax soo raadi faraati bira xataa allah ka dhigay soo raadi ha wax raadi horta faati faraati biraba ha ahaadee halkaas culimmadu waxay u daliishadaan meherka xad ma laha kumanaan kun waa laga dhigi karaa wax yarna waa laga dhigi kara wax dhexna waa laga dhigi karaa meherku xad ma laha in wax maal laga dhigto ama manfaco diineed ah ama manfaco adduunyaa intaba waa ku xirma toban kunoo shilin meher waa laga dhigi karaa boqol milyana meher waa laga dhigi karaa wax xuduuda male waxaa la rabaa wax un maal laga dhiga karo ama manfaco diineed ama manfaco adduun taasna waxaa kutusaa khaatam faraati oo bir ah lacag qiimaa ma joogo nabiga xataa faraati bira keeni waa kugula xidha faraati bira keentaas culimada gabola waxay u daliishadeen in faraatiga birtaa la xidhan karo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiiskan ayaa waxaa loo daliishaday in faraati bira la xidhan karo wax daliilana uma ahan in faraati bira la samaystana ka laasimayda inay bannaan tahay maxaa yeelay taas marka waana runtii sida xaafidku yidhiyo xadiiskii camar ibnu shucayb atuu tusaya can abiihi can jaddihi nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa gobolka miduu ku arkay gacantiisa faraati dahab ah nabigu waa ka ka jeestay waana ka tuur marka wuu tuuray nabigu waa ka jeestay aada u nibcaysta macnaha waa tuuray ninkii saxaabiga ahaa faraatigii dahabka ahaa ka faraati dahaba ragga waa ka xaaraan markuu tuuray wuxuu soo qaatay faraati bir ah faraati bir ah ayuu soo qaatay faraati birhu soo qaatay faraati bir markuu soo qaatay nabigu wuxuu yidhi haadaa sharun kanaa ka shar badan faraatiga birka ha ka shar badan haadaa xilyatu ahli naar waa labiska ahlu naarka faraati bira xaaraan wey marka raggu inay xirtaan dahabna waa xaaraan marka waa uu tuuray haddana ninki waa dad diinka ilahay u hogaansan xaragana wuu rabi lahaa faraati qalinhu soo qaatay ama fida nabigu waa ka aamusay markuu kaa soo qaatay marka ninka faraati waa xidhan karaa laakiin waa inuu qalin yahay qalin ama fido midkaad hadda qalin hadii la raba af soomaaliya fidana waa carabi waa inuu xirtaa marka faraati bira keenuu yidhi halkaas bilmunaasaba kitaab musxafa ma lagu nikaaxi karaa gabadhii musxaf lagu nikaaxiyo meher looma sheegin waa in la ogaado hadhow markii ninkaas loo burgeeyo waxaa u waajibaya mahrumithil mahrumithila u waajibaya cillagu meesha uga jirtaana waa jahaala kulli gabdhaha musxaf lagulagu meheriyey ha ogaadeen mahrumithilay leeyihiin gabdhahaas kulligood haddii wax kale la siiyo waa la dulmiye gabdhaha walaalahood ah eedooyinkood inta ugu badan oo magaalada la degan meherka lagu meheriya u waajibay maxaa yeelay musxafka mid labaatan kunuu joogaa midna boqol kunuu joogaa midna inta udhaxayda waa kay midka la sheegay jahaalaa ku jirta marka wax kama jiraan wey meherkana w jahaala bay ku jirto ma ansaxayo magacaabidiisu masladaasna waa in ha la ogaada meesha cillada aan ka gelinay waa in la fahmaa waa jahaalada oo masaaxiftii yaan isku mid ahayn mid gooniya lalama sheegin marka taasna ha la ogaado faltamasa ninkii waa raadiyey faraati bira falam yajid shay-an waxba sooma helin faraati bira xataa waa soo waayay ninkaas faqiga haysta faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam hal macaka shayun hal macaka la jirkaaga ma yahay shayun shaygaasu min alqur'aani qur-aanka ka mid a qur-aanka wax ma ka taqaan qaala wuxuu uhi nacamhaa waa aqaana weliba riwaayadaha gobol caddaynaa suurad hible suurad hible suura hiblaad xifsanhayo ma korkaad ka taqaan haa faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam zawajtuhaa waxaan kugula nikaaxiyey bimaa macaka la jirkaaga wax ah oo min alqur'aani qur-aanka qur-aankaas aad taqaan aan kugula nikaaxiyey in aad ku guursato oy meher u tahay oo macnaha aad barto wey suuradahaas aad taqaan inaad barto aan meher u ah halkaas laba shaya ka soo baxay nin faqiir ah inuusan guursanaa u fiican oo iska soomo xadiiskeedii baa soo maray halkaan ku soo marnay kusoo mara يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فع- فإن له وجاء ومن لم يستطع فعليه بالصوم كاسان كصوم مرة فإن له وجاء كاسان كصوم مرة سيدا سوا سيدا فضلك بلان أفعان لكن معنيه إذا ما هم نكاح وكحرام وكان حديث كان كتوسا إلا حديث ولا إسرافة حديث كان كتوسا منك فرات برسوة إنه قبل يكون نكاحي marka ninkii oo waxba haysan gabar waa ku xirme saladan hore laakiin ilad gabar loogu diidi karo waa oo hadii adeeg yiraahdo waxba ma haysatid kuna siima ninka su dambi male abbas in wax loogu diidi karo waa soo socda hadiiskeed oo ay tahay illa qofka loogu diidi karo gabar waa soo socda hadiiskeed waana dul istaagayna insha Allah meseladaasna halkaas ayay ka soo baxday marka shay manfaca diiniya ah in lagu nikaaxi karo gabadhii oo aan xoolo ahayn ay xadiiskan ka soo baxday xadiiska horeto safiya bintu xiyeyna waxaan ka soo ogaanay gu- guurkeedii waxa weeyaan in manfaca dunyawiya oo aan xoolo ahayn meherka laga dhigi karo ayaan ka soo ogaanay ayaan ka soo gaarnay alxadiithu saabica cashar bacda talaamia xadiiska toban iyo toddobayo saddex boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ra'aa wuxuu arkay cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf walxaal calayhi korkiisa red u zacfaraani zacfaraan raadkiis uu ku yaallo zacfaraanka waa catarka ha gabdhuhu marsadaan catar midab la weeye catar oo midab leh oo oo midab iyo kar isla leh midabu marka reebaa raggana arintaas looma ogola gabdhaha iska leh catarka midabka reebaya kaasuu markaa nabigu ku arkay marka wuu ku inkiray walxaal caleyhi korkiisa radcu radcigu waa aharka walxaal caleyhi korkiisa radcu zacfaraani zacfaraan raadkiis uu ku yaallo faqaala nabigu nabigaa ku yidhi sala allahu alay slm mahyam ey maa amruka waa maxay arrintaada waxay tahay arrintaada waxay tahay zacfaraankaa kugu yaalla gabdhaha iskale kare waa xoogaa inkiraada mahyam ما امرك وين ما هيك ارنتاد ارنتاد وامي ما شانك الا مت فقال وقيل يا رسول الله رسولك الله تصحك تسي marka qofka caalimka murabbiga muallimka wixii ardada ku soo kordhu arko inuu weydiiyo ila waan hay waxaan markuu u cadeeyo kadib uu jawaab siiyo ee weerafna aan lagu bilaabin aan laga indhalaabin oo laga aamusin aan laga aamusin weerafna aan lagu bilaabin cadeyn waa in laga dalbaa فقال وحير يا رسول الله رسولك إلهي وتزوجت وان قوسد امرأة مركا قبض لي يا صومر ستي قبض لي مركا وقعنتيسة أيو كسوتي من مركا عطتي قبض قبض لها مرستي زعفرانك مركا قبض لي كسور راعي اي وحو أساو مرستي معها وعدات مركا ميشا مركا أساو دمي ملا حيال أمبا قستين ماذا مرسم تزوجت وان قوسد امرأة فقال نبي قيل ما أصدقتها محاك مهر قدرت مهر محاب غني هلكاس marka maxaa ku cadaaday meher waa laga marma sida hadiisi hore kale qala wuxuu waznu nawatin laftimirat miisankeed oo min dahab dahab laftimirat miisankeed aan wadin oo dahab halkaas waxa imaan karta shubay la dilsho oo leeyahay sawbiga yiri kitaabka mushafka meherki laga dhigay ma ansixin oo jahala ku jirtay laftimirat miya isla miisankeed laftimireed misla miisaan egta iyadana sow jahaala kuma jirto halkaas waa laga jawaabay aimada muslimiintu way ka jawaabeen waxaa looga jawaabay sida uu soo naqliyey waxa weeyaan ibnu daqiiq ulciid iyo kayrkiisba iyo ibnu mulaqinba laftimireedka wasnigiisa wasni laysla yaqaanu aha waqtigaas wax lagu miisaamo jeeda waa miisaan gooniya laf lafti caadiga loolama jeedo waa wasni la yaqaan oo shan garaam ah shan dirhama shan dirhama shan dirham اه شن درهم ميزان ودي كان موي شن درهم ميزان كودو دهبوي الا درهم كو وحلا ميزان وح اسا لفيس ميزان والله marka shan dirham waxa weeyaan dahab u miisaan ma weyn ayuu ahaa ah waxa la iska dhigi jiray wasnu nawaq laftimireed miisaankiis waa shan dirham marka waa wax la yaqaan oo u dhikana shan dirham miisaankeeda halkii dirham miis wuxuu leeyahay garaama garaamaad la yaqaan uu leeyahay halkii dirham oo saddex garaam oo dhow dhow weeye halkii dirham halkii dirham waa saddex garaam oo wax yar oo macno lahayn ka dhiman yihiin marka adigu waxay noqonaydaa marka shan iyo toban garaam oo dahaba miisaan ku dhow dhow ayuu noqon marka laf wasnu wasnu nawaatin laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahaba saasuu yidhi qaala nabi wuxuu yidhi baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo in loo duceeyo qofkii guursada weeye بارك الله لك وبارك فيك wajamaca baynakuma fii khayr waa in loo duceeyo sidaas ayaa sunaa nabigu u duceeyey sala allahu calayh wasalam nabiga waa u duceeyey sala allahu alay slm marka qofka guursada waa in loo duceeyo waa in loo duceeyo awrin welimo dhig walow bishaatin riba allaha ka dhig nabigu yidhi marka welimo samee u yidhi riba allaha ka dhige riba allaha ka dhige weliimo samee uu yidhi nabigu awrin weliimo samee macnaha allabari samee walow bishaatin riba allah ka dhige saasaa nabigu ku yidhi sala allahu alay slam halkaasna xukun kalaa ka soo baxay ninkii guursado waxaa laga rabaa inuu welimo sameeyo inuu waxa weeyaan sadaqa bixiyo hadduu wax heli karana ugu yaraan ri waa inuu ka dhigaa hadduu ka badan heli karana ka badanaa laga rabaa hadduu ka badan heli karana ka badan ayaa laga rabaa kitaabu alaaqi alaaqi kitaabkiisii haada maxaluhu kan waa maxalkiisii halkan waxaan ka gelaynaa dalaaqa furiinka baabu lciddati ciddadii baabkeedii hada maxaluhu kitaabu alaaq alxadiiu haamin xadiiska sideedeeye alxadiiu haamin cashar xadiiska toban iyo sideedeeye bacda alaai mia saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma annahu cabdullahi bni cumar dallaqa waa furay imraatahu islaamtiisa walxaal hiyo xaa-idun ay xayl qabto can cabdilaahi bni cumar ayaa laga wariyay radi allahu canhuma annahu cabdulahi bni cumar dallaqa waa furay imraatahu islaamtiisii wal xaal hiya xaa'idun ay xayl qabto gabadhiioo xayl qabta ayuu furay cabdulahi bni cumar fadakara daalika arrinkaas wuxuu u sheegay cumaro cumar ibn alkhadaab lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fataqayada waa carooday minhu xaggiisa rasuululahi rasuulka ale sala allahu alay slm rasuulku waa ka carooday arrintaas rasuulku waa ka carooday markii loo sheego la yidhi gabadhi oo xayl qabtuu furay cabdullahi bni cumar marka taas waxa weeyaan gabadh xayl qabta in la fura waa xaaraan wey ma banaana waana furmaya haddii la furo maxaa u daliilaya ina furmaydo waa kana uma qaala nabigu wuxuu uhi liyuraajicaha ha soo rajciyaysto halkaasna maxaa ka caddaatoo laga qaadan gabadhii dalaaq ayadoo xayl qabta haddii la furo waa furmi ila soo rajciyaysa nabigu ma dhihin haddii aysan furmin ma furmini ha haystuu dhiila uma liyuraajicaha ha soo rajciyaysto uma markuu soo rajciyaysto ka gadaa nabigu wuxu uhi liyumsikha ha haysto xataa tathura ilaa ay ka daahir noqoto uma taxiida ay hayso oo fa tathura ay daahir noqoto fa in bada haddeer xaylka uu ku furay ha ka dhammaado soo ceshado markay daahir noqdo dahaaradaas ha haysto xayl kale ha ku dhaco ha daahir noqoto fa in badaa lahu hadday u muuqato an yudalliqaha inuu furo falyudalliqha ha furo qabla an yamasaha intuusan taaban intuusan taaban ha furo iyadoo daahira halkaasna waxaa noogu caddaatay gabadha markii la fura qaabka loo furo dumarku waa labo gabarh dalaaqeeda sunno iyo bidca loo qaybiya gabarhna looma qaybiyo afar bidco iyo sunno male ma alla markii ay kala tegayaan oo isfuraan bidco iyo sunno midna ma laha waa iska mubax s afartaas waxaa wey gabarh saqiira haddii la furayo waa ko gabadha aayisada oo xaylkii ka go-ay oo da-dii xaylka ka gudubtay labo gabadha xaamiladaha uur kale saddex gabadha aan weli la gurigeyn afar afartaas waktigii oo ay ku heshiiyaan inay kala tagaan waxa way isfuri karaan gabadha dalaaqeedu uu sunno iyo bidco kale leeyahay waa gabadha xaylku ku dhacayo gabadhaas weeye gabadha xaylku ku dhacayo weeye gabadhaas waxaa waajiba hadduu furayo ninka inuu furo ayadoo daahira ah oon xayl qabin daahirka intay heedna uusan u galmoon labadaas shardiy leeda laakiin waxaa xaaraan ah iyadoo daahira oo ugu galmoodo inuu furo ama iyadoo xayl qabto inuu furo marka nabigu wuxuu yidhi fa tilka taasu alciddatu waa ciddadii kamaa amar allahu sida alla u amray caza alla qaliba wajalla alla weyn waxa weeyaan ciddadii alla yidhi gabdhaha ku furo waa sax waa gabadha oo daahira oon loo qalmoon in la furo ila ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiy idaa dallaqtum nisaaa fadalliquuhuna liciddatihinna yaa ayuha nabiy idaa dallaqtum nisaa waxa weeyaan nabiyow haddaad gabdhaha furaydaan fadalliquuhuna liciddatiina gabdhaha waxaad ku furtaan ciddadooda ciddada marka ilaahay sheegay waa gabadhiyo daahir ah oon loo galmo sidaas wey sida nabigu yidhi sala allahu alay slam wa fii lafdi waxaa ku sugnaa xataa taxiida ilaa ay xaysho xaydatan xayl mustaqbalatan oo soo socotoon midkaan ahayn siwaa xaydatiha oon xaylkeeda ahayn allatii xaydadii dallaqahaa uu ku furay fiiha dhexdeeda marka waa furuu nabigu leey marka waa furmaysa wa fii lafdi waxaa ku sugnaa faquubisad fa xusibad dhe waa la xisaabay fa xusibad waa la xisaabay min dalaaqiha dalaaqiidiyaa looga xisaabay macnaheeda waxa weeyaan dalaaqii uu xaydka ku dhex furay waxa weeyaan waa la tiriyo saddexdii dalbuu ku furay midaa ka tagtay waa loo xisaabiye fa xusibad waa la xisaabiye min talaaqiha wa raajacahaa waana soo ceshaday cabdullaahi kamaa amarahu rasuululahi sida rasuulka alle u amray sala allahu calayhi wasalam ayuu u soo ceshaday marka riwaayadda labada waa fii lafdin iyo wa fii lafdin labada riwaayoo dambe labadaba muslim ayaa wariyey hal xadiisuuna ku wariyey ee bukhaari ma uusan warin bukhaari ma uusan warin ee labadaas waxaa wariyey muslim weeye muslim الحديث التاسع عشر بعد 300 حديث كسدح يطبنا يا صدح بقول كقال المروي وحا لغا وريي عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمر بن حفص نكلا ابا عمر بن حفص بلقها وافر البتة جوين طلاق بانو كفر صدح دلقتي ugu dambeeyidu kufray waa طلاق baan rajciya lahayn البتة go'naan way bima'na qat'i wal hal ayu furay huwa asawu qa'ib umqay sagoo kan maqan u furay halkaas marka waxaa ka soo baxday ninka isagoo maqan oo islaamta ka maqan inuu furi karo waana ay furmaydaa markaas isagoo maqan ayuu furay marka waa furmaydaa waa ay furmaydaa gabadha isagoo ninku ka maqan hadduu furo loo soo sheego lasoo gaarsiiyo sidaas ayay ku furmaydaa marka sidaas ayaa halkaas ka caddaatay وفي روايه وها كسغنا بلقها وافري ثلاثه صدح كفر صدح دي بلقتي ugu dambeeyda ka dhaxday faarsala ilayha wuxuu soo diray wakiilahu wakiilkiisa wakiilkiisa uu soo diray oo waxa weeyaan uu sheegaya inuu furay waxa weeye xogaa wuxuu ugu soo dhiibay heebta bisha'irin heeb ayuu ugu la soo diray bisha'irin heeb ayuu ula soo diray marka inuu qof soo wakiilo karo dhigay gaarsi inaan furay oo waxna uu soo dhiibi karo ay ku tusayda fa saqitat way arooti way ka xanaaqday oo waxay tiri aniga gabar la furanahay biilan leeyahay tay heebta yartaa la ii keenay waxay mooday biil inay ku leedahay mana ku lahayn fa qaala wuxuu yidhi wakiilkii wallaahi allan ku dhaartee maa laki kuuguma sugnaanin calaynaa korkeenna min shay waxba waxbaba naguma lihida waa anba bixin anaa iska kaasina heebbaane aniga waxbaba iguma lihid saasuu ku dhaartay waxba naguma lihid heedan anaa iska kaasinaya waana runteedo waxa weeyaan waana runtiisa waxba kuma laha gabadha saddex dalqa haddii lagu furo guri ay degto intay ciddo tirsayda iyo badaray cunto midna ninkii furay kuma laha fajaaat waxaat fajaaat waxay u timid rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fajaaat waxay u timid rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fadakarad way u sheegtay daalika arrinkaas lahu rasuulka ay u sheegtay fadakarad way u sheegtay daalika arrinkaas lahu rasuulka فقال رسولك وحيري أليس لك ليس لك بكوغما سبنا عليه كوكيس النفقة بيكم بالهيد أساق إحسان سميوي ليس لك كوغما سبنا عليه كوكيس النفقة بيك وفي لفظ وعاكو سبنا ولا سبنا قرنكم بالهيد ولا سبنا قرنكم بالهيد آه. قرنكم بالهيد بيلنكم بالهيد مالك قبار بيصدح دلغال غفرين منك قرنكم لها بيلنكم لها kaliya marka furaa waxaa laga rabaa amba bixin inuu siiyo amba bixin fa amarahaa wuxuu amray nabigu an tactada inay ku ciddo tirsato fii beyti ummi shariik gabadha leedaha ummu shariik gurigeeda ku ciddo tirsuuye uma qaalana wuxuu yidhi tilka taasu imra'atun waa islaam islaamtoo yakshaahaa ay u tagaan asxaabii saaxiibadeyda saxaabadayda u tag tagaan gabadhaas gabadhaas saxaabadeyda ayaa u tag tagaan gabar sadaqa badan oo aad u wanaag badan weeye marka sadaqaadkaas darteeda loogu tagtagaa oo guriga waa loo cunto doontaahe iska daa ha ku ciddo tirsan ilaa dadkaas imaanaya markaasa ka xijaabo ka xijaabo ha arkeen waa ku dhibtooneen iska daaye ictadii ku ciddo tirso cinda ibni ummi maktuum ninka cabdullahi ibni maktuum leeda agtiisa ku ciddo tirso fa innahu ninkaasu rajulun waa nin acmaa indhala tadaciina waad dhigaysaa fiyaabaki dharkaaga marka halkaas maxaa kaaga soo baxday waxa weeyaan nin indhala gabadhoodii la joogta xijaabami ila uma jeede uma jeedo marka nin indhala gabadh ajnabiya dee la joogta ka xijaabami ka xijaabami marka waxaa kaleeto kusoo caddahaday ragga kaleeto oo indhaale waajib inay tahay inay ka xijaabato waajib gabadha muslimadda ilaahay iyo qiyaamo rumaysan gurigeeda hadday joogto nin ajnabiya hadduu joogo waa inay ka xijaabato guriga markay ka soo baxayo iridiisa fariisaydo waa inay xijaabato marka waxa weeyaan ay banaanka qashin ku soo daadaydo waa inay xijaabato gabadh ilaahay iyo qiyaamo rumaysan oo xijaab la'aan banaanka joogta ilaahay weyna uma oggola iskaga cabsato ilaahay gabadhana suuqa marka waay tahay gabar markay suuqa aadayda waa xijaaban gurigeeda hortiisay fadhiisan mana xijaaban inaa lilahi wa inna ilah oo ninkan dariiqa marayo kan suuqa jooga xay kaliya qashanay banaanka kusoo daadin ma xijaabanayso marka taas ilaahay ha looga boqo ilaahay ha looga boqo diinka islaamkana waxa weya qofka iska macna tira ilaahay weynaa berri qiyaamo macno tiri doona marka nabiga halkaas ku cidda tirsu yidhi faidaa xalalti markaad ciddo tirs markaad xalaal noqoto oo ciddadu kuu dhammaato fa aadiniinii isoo ogeysii isoo ogeysii waxaad rasuulka allow waxa weeyaan waa dhammaystay ciddadii halkaasna xukunka ah waxaa laga qaataa gabar ciddo tirsanayda oo baa-ine ah macnaha ninkeedii hore ay kala tageen uusan rajciyaysan karin in duunis loo sarbeebi karo in loo caddeeyana ma bannaana waa loo sarbeebi karaa al hadalkan hadda waa sarbeeb markaad ciddadaada dhammaysato iga soo ogeysi inuu wax u hayo oo guur ama waxa weeyaan uu qof guursan raba uu og yahay ayay tuseen marka sarbeeb hadal ah waa la dhihi karaa laakiin hadal cad oo ah inaan ku guursadaan rabaa marka ciddadu dhammaato ma banaana in la yidhahdo gabar ciddo ku jirta lama dooni karo looma sheegi karo waxa weeyaan waa ku rabaana lama dhihi karo laakiin sarbeeb hadal ah waa loo dhihi karaa qaalad waxay tihi falamaa xalaltu markaan xalaal noqday dakartu lahu nabigaan u sheegay dakartu waxaan u sheegay dhe lahu nabiga ana mucaawiyata ibn abi sufyaan iyo wa abaajahmin khadabaanii inay isoo dooneen waxaana ilayt rasuulka allah laba nina isoo doontay waana xalaal noqday mucaawiya ibn abi sufyaan amiirulmuminiin waagi dambe noqday iyo abaajahmi labadaasa isoo dooneen faqaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calay wasalam amaa abuu jahmin falaa yadacu ma dhigo casaahu ushiisa can caatiqihi garabka kama dhigo kaas horta ha guursan maxaa yeelay naagaha waa dila ulle iska sitaa macnaha naaguhu aada u dilaa wey marka naagaha dilidooda ninkii lagu ogyahay waa cilo gabdhaha loogu diidi karo aabaheed hadduu hadduu aday gabar ka doono oo uu u diido yihaa gabdhahaa dishaa gabadhaydana ku siimaa xaq u uley ninkaas aabbahaas dambina ma gelin xumaanna ma samayn ee dariiq sunnaha ku socda haylaasba gabdhihiiu dila kaas waka iska gaaguursane kan labaad wa amaa mucaawiya fa sucluukun waa faqiir laa maale lahu maal ma leh iska daa isma haguursane marka faqiir ninkii on waxaysan waa cilo gabdhaha loogu diidi karo ilaa nebi maxameda gabadhan u sheega uga nasteexaynay sow ma aha marka ninkan gabadha ma dhaqan karta dila ihahda dembi ma gelin aabihii sidaasi adiguna iska son haddaadan gabar dhaqan karin nabigu markaa mid kal halkaasna xugun kala laga qaato oo ah waxa weeyaan xanta lixda goor ay bannaan tahay ka mid tahay qof hadduu nasteexo kaa dalbo ku yidha ila tali gabar hebdaan rabaa waxa aad ka og tahay amase gabaraa kuu tiri ila tali ninkaasa isoo doonay ila tali waajib waxaa ku ah qofka lala tashaday qofkaas wuxuu ka ogyahay inuu sheego xumaan waa xan waana waajib inaad sheegtaa lixda gooro xantu bannaantahay ka mid tahay gabaraa kula tashatay waxaad tiri ninkaas isoo doonay ka warran waxaa xumaan cad haddaad ka ogta waa inaad bannaanka dhigtaa nusxigii waajibkaada kugu ay kugu lahaad wey wiil hadduu gabarh wax kaa weydiiyo waxaad ka og tahay oodan waxna ku darin waxna ka jarin waa inaad u sheegtaa waajib weeye taasna halkaa nabiga nin kaliu kula teliyey nabigu wuxuu yii inkixii guurso usaamata ibnu zayd usaamata ibnu zayd guurso halkaasna xugun kalaa ku jira oo ah haddii nin gabarh soo doono oo gabadhii loo diido in la dooni karo in la dooni karo nina lagula tali karo fakrihat way dhibsata la usaama aabbihiisa addoon hayo la xoreeyey marka xoogaa way dhibsata usaama weli waana madoobaa aabbihiisa aad u cadda fakrihat way dhibsatay uma qaala nab xuri inkixi guursa usaamat ibnu zayd fanakaxat fanakaxtuhu waan guursaday tiri fajacala allahu alla wuxuu ii yeelay fii dhexdiisa khayran khayr waqtabadtu bihi waan jeclaystay tiri nabiga taladiisii iyo nusxigii markaan yeelay ilaahay qayr badanna iga siiyey aad ayaan u jeclaystay tiri marka talada dadka naasixiinta ah oo kuu qayr miiraayo waa lala tashadaa waana la mahdin wallahu subxaana wa tacala aclam sal allah waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed